mucaamala loo sameeyo tishya koonfur mudada rashinaaca baranki iyo dad badan oo deegaanka koonfurda degan ay kashanaayeen si maamul loogu sameyn lahaa dadkaas nool nabdeyn lahaa maamula loogu sameyn lahaa oo shabaabka looga adkaan lahaa dadkaas nabada loogu soo celin lahaa dadkuna ay wada heshiin lahayn marka hadda tashigan meel fiican buu marayaa khilaaf ayaa la sheegayaa in uu idiin dhexeeyo adiga iyo koox kale oo doonaysa in maamul ay u sameeyaan gobolada koonfur galbeed arrimahaasi maxaa ka jira horta aniga khilaaf haddii yaraatee ma xasuusta mana jiraan wax khilaafa dadku ayaaba fikiro in lagu kala gedisan yahay dada qaarkiis ay leeyihiin lix gobol hal dhiso goobna ay leeyihiin ama inan maadaama saddexdaas gobol ee dowladda itiraafto la dhisay muddo ku meel gaara laba sanaa la itiraafay intaadana ayagana kukoona saddexdan kale hala dhiso fikir saasa waa jiraa oo haddii la rabo marka dambe dadku way heshiin karaan waa isku darsan karaan ama xuquuqda inta kala qaasu deganya degmadu deganya oo wax ka noqdo sidaasna lagu wada noolaado wax mushkila ma jiraan fikir saasa waa jira laakiin wax khilaafa hadda yaraata ma jira adiga shaksiyan ma waxaad raacsan tahay in saddex gobol oo keliya maamulka laga sameeyo anigu sida hadda maadaama dawladda ay saddex maa saddex gobol oreda tiraaftay oo dadku marka in ayagan dadka degana cid walbao degan xuquuqdooda la siiyo degmo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba dadka degan in xuquuqdooda laga siiyo maamulka oo saas uu ku dhismo saddexdaas kalena ayagana sidaas oo kale degmo walba iyo gobol walba iyo tuulo walba qofkii dega dadkii deganaa xuquuqdooda ay siiyo ayagana ay saas ku dhismaan kumeelgaarka markuu dhamaado kadibna ama dadkaasti laga qaado ama laba maamulba inta wada hadaan ay isku dilaan laakiin hadda maadaama dawladii ay ictiraaftay oo dowladda iskuna ictiraafee marka in la diido oo lix la dhiso inaanan lixdaasi la ictiraafayni baan aaminsanin marka aniga saddex la dhisayaan waa hadda aniga waxaan qabaa sida hadda loo dhisay saddexdaas waaba la shraaciya jubbooyinka iyo gadow ayagana iswada ahaadaan shabeellada hoos iyo baaybakoolna la isku dhiso ayagana dadka wada degan kulligooda waa isku dadka waayo dadkaas nin walba meeshuu deganya degmadu deganya tuulo degmiya xuquuqdiisa laga siiyo oo aanan cidna lagu adgudbin kadib sidaas marka labada sanad dhamto lasoo socdaa qabaan wadatashiga aada sheegtay haatan in odayaasha dhaqanka uu soconayo goormuu soo gabagabowi doonaa
insha allah waxaan rajeynayaa waktiga soo gabagaboobo dawladda ay tagto marka waxaan rabnaa wax dawladda ay taraasiya dalka ka jirto dawladda ay hogaamiso shirka dawladda ay furto shirka wejiga labaad meel ay dawladda joogto dawladda ay ergooyinka iyo habka wax loo dhisaay iyo constitution iyo waxo dhanba waxay dawladda ogtahay ay noqdaan ay dawladda tagta ayaan rajeynayn aniga dadka qaar ayaa waxay leeyihiin mudane shariif maamulka magaalada baydhabo ay isku dhaceen sidaas ayuu baydhabo kaga soo tegay arrimahaas maxaa ka jira
waan isku dhaanay male magaalo kule marka kasoo tegaya dadka magaalo degan kuleed waa ogaan warkamatashin maashiin waan isku dhaanay qof waxaan isaysan habuuraata ma jirto anigu si nabadaan ku joogay qalay oo maashiin reer badhalaada ay soo dhaweeyeen si nabadaan ugu soo tegay adana alxamdulillah waan magaalada waktiyaan badan oo ku noqon kara wax dhibaato habeeraatan ma jiraan ugu dambeyn shacabka iyo dadka doonaya inay sameeyaan maamulka koonfur galbeed maxaad ugu baaqi lahayd nabad wax ka fiicnala waxaa loo baahanyaa in maamul maamul dadka o dhan ay raalli ka wada yihiin ay isku wada ogolyihiin cid walba xuquuqdeeda la siiyey isku sanbeyle ogolaaday ilaahay la tala saaray oo dawladda soomaaliyeed ay ogosho dawladda hogaaminaysa in la dhiso dadkuna ismarxabeeyaan oo radirisoo isku dada si kastaba wixii la dhisanayo si ay ku shaqeeyaan oo dadku dhibaatada kaga baxaan oo shabaabkuna looga adkaado dowladnimada iyo qaraamadadina lagu soo elo in laga wada shaqeeyo ayaan qaabsana markasta ay joogaan dadka gobolada koonfureed dego